gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliyo ay weheliyaan gudoomiyaha degmada beledweyne cumar cismaan calisow guddoonka waxbarashada heer gobol iyo degmo ayaa magaalada beledweyne ka daafuray imtixaanka shahaadiga fasalka labaiyo tobnaad ee qaranka guud ahaan gobolka hiiraan waxaa imtixaankana lagu galaya labaatan xarumood u fadhiisatay in ka badan kun iyo siddeed boqol oo arday gudoomiyaha waxbarashada gobolka hiiraan cabdifataax dhaqane cumar ayaa ka warramaya tirada ardayda iyo degmooyinka ay ku galayaan
ardada imtixaanka ku galaysa magaalada beledweyne waa kun saddex boqol sagaashan iyo kow arday beledweyne waa kun saddex boqol sagaashan iyo kow arday degmada buluurte waa laba boqol afartan iyo lix arday degmada jalalaqsi waa sagaashan iyo kow arday maxaas iyo muqokoriyo la isku daray waa soddon iyo afar arday matabaan waa toddobaatan iyo shan arday tootalka guud ee tirada gobolka u gelaysa saakay galaaska labayo tobnaad u fadhiisanaysa imtixaanka shaadiga waa kun siddeed boqol soddon iyo toddoba arday waxaan rajaynaynaa ardaydaas hadduu ilaahay yidhaahdo guul iyo horumar iyo kuwii baasa ee barmoosa inuu ilaahay ka dhigo kuwii dadka iyo dalka iyo diintana anfaca ay noqdaan soo waxbarta ama gobolka wax ku bartaan ama dibadda ama degmooyin kale ama caasimadda laakiin kuwii soomaali wax u tara ayaguna wax istara waalidkoodna wax tara inay noqdaanaan rajaynaynaa guulaan u rajaynaynaa horumaraan u rajaynaynaa gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheli ayaa guul u rajeeyay ardayda maanta u fadhiisantay imtixaanka qaranka
runtii waxay noo tahay farxad in ku dhowaad laba kun oo arday ay noo fariisanaysa maanta ay gobolka hiiraan u fariisanaysa imtixaanka sanad dugsiyeedka waxaan rajaynaynaa guul waxaan u mahad celinaynaa maamulayaashii iyo macallimiintii iyo waalidiintii iyo wasaaraddii waxbarashada oo kaalintii cid kastoo kaalinta ay ka soo qaadataan uga mahad celinaynaa waxaan sidaas la mida u mahad celinaynaa ardadii usoo dhabar adeegtay muddada labaiyo tobanka sano ah inay halkan soo gaarto sidaas la mida waxaan dhiiri gelinaynaa ardadaasi inay ku dhiiradaan maantay waxay qaateen furihii waxbarashada inayna aanay isdhigan ayna dhihin yani waxbarashadeena halkaas ayay noogu gabagabowday laakiin ay qaataan beddelkeeda inay yani u diyaargaroobaan halgan dheer oo noloshooda iyo mustaqbalkooda iyo yani dalkooda wax ka beddeli doono runtii gobolka hiiraan wuxuu lafdhabar u yahay waxbarashada soomaaliyeed waxaad ka dareemi kartaan ku dhowaad laba kun oo arday inay sanadkan ka qalijiminayso gobolka hiiraan ku dhowaad sidaasi la mida labaatan xarumood oo ama degmooyinka ha ahaato ama caasimadda gobolka hiiraan ee beledweynaha ahaatee ayaa imtixaanka lagu geli doonaa waxaan u rajaynaynaa guul waxaan u rajaynaynaa in yacni sida aan kaalinta ugu muhiimsan uga jirno waxbarashada beddelkeeda waxaan rajaynaynaa in gobolka hiiraan uga jiri doono hogaaminta iyo iyo iyo horumarinta dalka soomaaliyeed kaalinta ugu muhiimsan aad iyo aadaa u mahadsantihiin
cabdisamed aadan maxamed oo ka mid a ardayda maanta u fadhiisata imtixaanka qaranka ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu guul ka keeno waxaan ku faraxsannahay inaan imtixaanka dowladda maanta u fadhiisannay taa oo ku faraxsannahay waxaana maanta inta ugu mahad celinayaa waalidiintayda garabka igu saasiiyey inay imtixaankan iyo uniformkan quruxda badanna heerkan aan soo gaaro waxaan dhahayaa ummadda muslim soomaaliyeed meel walbay maanta joogaan imtixaan galayaan waan ugu hambaliyeyna waxaan ku faraxsannahay imtixaanka dawliga maanta galayno annagoo aabahda gobolka hiiraan ee beledweyne inta badan gobollada dalka oo maanta laga daafuray imtixaanka shahaadiga ee fasalka liyo tobnaad ee qaranka ayaa waxaa sanadkan u fadhiisatay in ka badan soddon iyo toddoba kun oo arday